xarunta cilmi-baarista haweenka ee s w s c ayaa magaalada kismaayo ku qabatay dood ay kaga wada qaybgalayaan haweenka degmada kismaayo iyo haweenka saraakiisha booliska jubbaland ku jiro kulanka waxaa looga dooday sidii loo heli lahaa meel ay dumarka jubbaland kusoo gudbiyaan xogta tacadiyada ay kala kulmaan iyo sida ugu macquulsan ay xogtooda u gaarsiin lahaayeen hay-adaha ammaanka ee wax u qaban lahaa ugu horreyn waxaa kulanka daahfurtay faadimo aadan kateela guddoomiyaha ururka haweenka jubbaland waxaan ilaahay noo suurtageliyey inaan isla helno gabdhihii ciidanka booliiska ahaa oo annaga dhigeenna ahaa oon sirteenna u sheegan lahayn hadday dhacdo dhacday ahaan lahayd oo annaga aan soo gudbinay iyo hadday tahay dhacdo innaga nafteenna nagu dhacday hadday tahay ama mid aan ka soo shaqaynay shaqooyinkeenna ku saabsan ee shaqooyinka aan qabanno ku saabsan oo ah noocaas dadka aan waraysan lahayn oon u baahnayn oon lahayn weligeen waxaan u baahannahay gabdho booliisa oon dowladda la hortagayno madaxweynaha la hortagnay taliyaasha la hortagnay waxaan u baahanahay gabdho booliisa oon u sheegano danteena iyo wixayna qarsoon u sheegano oon hoos noola hadli karo oo ayagana noo noo qarin kara sirahayna noo hayn kara waa maanta halka waxaan ku fadhinaa afartan gabdhood oo laga soo xuno gabdhaha magaalada kismaayo ahna gabdhahana isleeyahay waa gabdho macquul ah ee bulshada wax u qaban kara si caad iyo si sir inta wax ugu qaban kara waay maanta insha allah waxaan rabnaa inaan waxba la harin waxbaana qarsanin gabdhihi wayna hor fadhidaan fadhiga saddexaad wayna hor fadhiistaan waaye oo hay-adda noo suurtagelisa waaye in gabdhihii booliiska aan danteenna u sheegno qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha doodda ayaa aragtidooda iyaguna goobta kusoo bandhigay maxaa ka qabataan kiisaska lidinkeena ee quseeya arrimaha tacadiga sideyna cadaalad ugu raadisaan ama u caawisaan gabdhaha dhibanayaasha ah waayo inta badan waxaa dhacdo gabadha markii dhib loo geysto in maxay ahayd dhibkeedii la hoosaasiyo ama dad qaasa ama dad yar odayaala inta laga fariisto macnaha wax loo dadaboolo oo gabadhii saas aysan cadaalad ku helin qofkii dhibka geystayna uu noqdo qof aan dhib geysanin camal u dhaqmo gabadhina ay noqoto qof dhibki la nool oo maxay ahayd wax aanan maanta faa'iido kalena aysan helin ay noqoto dhibana dhibki loo geystay la nool marka qaabkee aad ugu raadisaan maxay ahayd cadaalad ama u caawisaan gabdhaha tacdiyada wasaaradda xuquuqul insaanka aan ku lahayn lambar gaaban hadda gabadh baa jirta xubin ah oo haddaba ila socoto oo arrimahaa ku shaqayso marka kadib waxaan aada ugu baahnaan lahayn inay isku taxruujiyaan hablaha booliiska inay lambar gaaban noo sameeyaan oo fududeen ah si aan kiisaska halkaa ugu soo gudbino
dhanka kaloo ahayd maamooyin fara badan oo ka dhawaajiyeen oo halkaan fadhiyeen inaysan jirin gabdho booliis oo laabaha jooga arrintaas waxaa rababno iyo tiimkeeda inay celiyaan runaanta marka la fiiriyo baanbeeda meelaha lagu gadmay meelaha tababarada gabdhaha gabdho badan askar ahaan ugu aragnaa been ma sheegaya laakiin markii xarumihii la tago meelaha baaritaan inta badan gabdho badan kugu aragno meelo meelo gooniyo baa gabdho bulfog aragnaa laakiin ma garanay gabdhaha inta badan askarta u tababartay meel ay naga aadeen waxaan jeclaan lahay in gabdho badan kasoo bira oo ay meeshaas gabdhihii dabagal ay ku sameeyaan dabcan waxaa laga yaaba gabdhihi inay askartii u tababartaan laakiin aysan inta ay bulsho u shaqeeyaan aysan ka ahayn
labadii kun iyo hadda toddobiyo tobankii iyo wixii ka dambeeyo dhan anaga waa shaqaynayna walow aysan jirin isdhexgal marka horeeto oo sida hadda isku dhexgalnay oo hay-adihii wasaaradihii iyo muxuu ururka haweenka aa isku dhexgalnay awal inkastoo ay jirin wada shaqayntaas oo hadda laakiin wada shaqayntan ee hadda bilaabatay
ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadashay sacdiye cabdulaahi jeyti oo ka socotay hay-adda s w s c ee magaalada kismaayo ku qabatay doodan aadaa ugu faraxsanahay maanta inaad kasoo qayb gashaan munaasabadan quruxda badan runtii waxayna wayna farxad gelinaysaa maanta gabdhihii booliiska gabdhihii actifistiyaasha gabdhihii hogaamiyayaasha ahaa inay isbaranayaan isla hadlayaan ay ka wada hadlayaan siday iskula shaqeyn lahaayeen sida loo yareyn lahaa shaqaaqooyinka sida ma aragtay tacadiyada loo yareyn lahaa laga wada shaqeynaayo runtii waa guulaa gaarnay xarunta daraasaadka haweenka soomaaliyeed s w c inta badan waxay ka shaqeysaa arrimaha haweenka haddii ay noqoto inay isu keento haweenka hadday isu keenaysa haweenkiiyo booliiskii haweenkiiyo dowladii ujeedada saxda ay raadinaysana waxay tahay inay haweenka awoodooda kor noqoto yaraato shaqaaqooyinka ku dhaco fursadahana inay qayb ka noqdaan